sida aanu soo galay jabuuti iyo yeman oo wasiiradeeda aan wada soconay heshiisyo dawliya bay ahaayeen kan jabuuti markaan kuu soo qaado wuxuu daninayay kalluumaysatada reer puntland wuxuuna odhanayay qodobadiisa ka mid ah reer jabuuti inay ka kalluumaysan karaan badda puntland iyagoo maraya sharciga puntland si fuul ah qofka reer reer puntlandina ama kalluumaysatada ama ganacsiga kalluumaysiga ee puntland dadka u dhashay waxay geen karaan kalluunkooda suuqyo iyagoo u doonaya jabuuti iyo doonyahuduna waa doonyaha reer puntlandna waa geen karaan jabuuti kalluunka iyaga oo loola macaamilayo sidii qof u dhashay jabuuti heshiiskaasi hal meelaa buu cilab ka leeyahay oo ah doonta kalluumaysanaysa oo yamaneed inay soo noqnoqoto shan iyo afartan beri gudahood markaa laysar iibinaysa laysarka macnihiisu waxaa weeye kabasitiga kalluunka oo lagaa qaatay baa la cagaysay haddii shan maalmood lagula baxo oo kalluunkii lala baxo annaga laysarka invalid weeye waayo kalluun laba hadduu la baxayo waa in lacag ku bixiya taasi waa waa qalabka keliya oo ka hoos baxay laysar farsamada qoraalka laysankaas laakiin laysan in lala yaman waa naboobaysay waana naboobayaan in heshiis lala galo lagu xadeeyo muhim weyn